sabuuraddii afartan iyo siddeedaad rabbigu waa weyn yahay waana in aad loogu ammaanaa ilaahayna magaaladiisa iyo buurtiisa quduuska ah waxaa dherarka quruxsan oo farxad u ah dunida oo dhan buur siyoon oo dhanka waqooyi ah meeshaas oo ah magaalada boqorka weyn ilaah wuxuu daaraheeda dhaardheer isku muujiyey inuu magangel yahay waayo bal eeg boqoraddii way iswada urursadeen dhammaantood way wada dhaafeen oo kolkay arkeen ayay yaabeen oo argagaxeen markaasay haddiiba carareen iyagii halkaasay ku gariireen wayna ku xanuunsadeen sida naag foolanaysa dooniyaah tarshiish waxaad ku jejebisaa dabaysha bari annagu sidaan maqalnay ayaan ku dhex aragnay magaalada rabbiga ciidamada taasoo ah magaalada ilaaheenna ilaah ayaa weligeedba adkayn doona seelah ilaahow raxmaddaada ayaan ka fikirnay markaan macbudkaaga ku jirnay ilaahow sida magacaagu yahay ayaa ammaantaaduna ku tahay dhulka darafyadiisa oo dhan gacantaada midigna waxaa ka buuxda xaqnimo buursiyoon ha faraxdo oo gabdhaha reer yahuudah ha ku reereeyeen xukuumaddaada daraaddood siyoon hareeraheeda socda oo ku soo wareega oo munaaradaheeda tiriya bal aad ugu fiirsada qalcaddaheeda oo ka fikira daaraheeda dhaadheer si aad ugu sheekaysaan farcanka soo socda waayo weligiis iyo weligiisba ilaahan ayaa ilaah inoo ah oo isagaa hoggaamiye inoo ahaan doona xataa tan iyo dhimashada